madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay in si toos ay u furi doonaan dhowaan garoomadaha diyaaradaha ee gobolka shabeellaha hoose sida lambar konton iyo barawe waxa uu sidoo kale madaxweynaha uu sheegay in la isku furi doono waddooyinka gobollada baay iyo bakool ee shabeellaha hoose madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in degmo kasta loo tababari doono saddex boqol iidan uu yeelanayo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa sida uu yidhi madaxweynaha shabeellaha hoose waxaan ku tali jirnaa waqtiyada soo socda bidnilah alkariim erboorka number konton inaan furno erboorka baraawona la furo isku socod la helo ciidamo sida aan baa iyo bakoolba aan degmooyinka aan min saddex boqol ugu tababarnay waxaan ku tali jirnaa waqtiyada soo socda tababaro degmo walba saddex boqol oo ciidana oo dadka u dhashay degmooyinka kala yaqaano dhulka ku lugeyn karo ku socod karo kan nabadiidka oo magaalada ka maqan yaqaano kan soo gelayo oo nabadiidka yaqaano dad saasa la helo oo amisoomta la shaqeeyo la howlgalo ciidamada militariga la howlgalo oo la shaqeeyo dadka u adeego oo adeeg xalaala u qabto inaan sameynaa rabnaa insha allah waqtiyada soo socdan waa ku tala jirnaa hadda muddo toddoba bilood iyo lix bilood arrintaas waa qaban lahayn laakiin isbedelka dowladnimo oo doorashada lagu jiray sababteed ayaa dowladihiina kaalmeyn lahaa ama amisoomta waxyaala wax loo dhegtaagayay in ay doorashadu habka ay u dhacaysa la ogaado ilaahay mahadiha ka gaarto doorashadii si nabaday ku dhacday si dimuqraadiyad leh oo ummadoo dhanba ay maanta ku faraxsan tahay dowlad soomaaliyeed oo si dimuqraatiga loogu kala wareegay xukunka oon wax dhibaataa ka dhicin dadkuna ay ku qanacsiinayaan oo dhalatay marka waxaan rajaynaynaa waqhtiyada soo socda in loo helo kaalmana loo helo gacmaraani iyo shaqana loo helo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan ayaa bulshada soomaaliyed ugu baaqay in soomaaliya dhibaatooyin badan ay soo martay waxaana ugu baaqay inay iska daayaan rabshadaha ay la shaqeeyaan dowladda dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waxaan kula dardaarmayaa inaan dowladnimada iyo soomaalinimada iyo islaamnimadaba intaba la xoojiyo dadka soomaaliyeed runtii dhibaatooyin badan ay soo mareen qabiil iyo qarannimo oo isqaadi waayeen in qarannimada lagu dadaalo qabiilka la iska hilmaamo kuwan dowladiidka oo dhibaatooyinka nagu wado oo diin aanan jirin sheeganayana iyadoo gacmaha lays haysto laga wada hortago si soomaaliya dowladnimadeeda iyo sharafteeda karaamadeeda loo soo celiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dowladnimada maanta baahi badana loo qabaa dhibaatooyin badana lagu jiraa waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dowladnimadeeda ku dadaasho dowladda soomaaliyeed oo hadda dhalatayna lala shaqeeyo si ay u hanaqaato waajibaadka ay leedahayna ay u gudato reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay maamulkooda koonfur galbeed inay la shaqeeyaan wakhtiga lasoo maray wakhti aada u dhibaato badan buu ahaa wakhtiga hareyna sidoo kale waaye kuwa dowladiidkana laga hal meel looga soo wada jeesto kadibna si nidaama dimuqraatiga laisku bedelo aadaeedama hadalka madaxweyne ayaa imaanayaa xilli gobolada koonfur galbeed soomaaliya waddooyinkeeda ay yihiin kuwa goodoonsan waxaana ka jira abaaro ay saamaysay dadka iyo dunyada